Tababarkan oo socon doona muddo laba bilood ah ayaa waxaa degmada Balcad kaga qayb galaya macalimiinta ka howlgala dugsiyada waxbarasho ee hoostaga, wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo tan Hirshabeelle. Abuukar Xasan Abuukar Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Hirshabeelle oo wareysi gaar ah siiyay Radio Isnai ayaa inoo sheegay in tababarka macalimiinta uu salka ku hayo kor u qaadida tayada baranimo ee mucallimka heer wanaagsanna uu tababarka u marayo.
ujeedada tababar mar kastaba waxa waaye looga gol leeyahay waxa waaye in lagu kordhiyo eh, dadka la tababarayo aqoon lagu kordhiyo Eh, hadda hadda usoo noqono tababarkan hadda eh, loo sameynayo macalimiinta waa in lagu kordhiyo eh, aqoon ay ayagu ku gudbiyaan hadhow ardayda u siiyaan aqoonta ku jirta ayaga macalimiinta siay u gudbi lahaayeen oo ah qaabka durqu tadriis ama qaabka baridda ama afka qalaadis ingiriiska lagu yirahdo way of teaching iyo macalinka maadada uu dhigayo lagu tababaro labadaba in macnaha laga dhiso ee lagu hubeeyo macalinka ee, inuu yahay qof diyaarsan oo ubadka wax bari karo tababarka ujeedadiisaas waa Eh, tababarka hadda socdo eh, runtii waa tababar eh, wasaaradda waxbarashada heer federaal ay soo diyaarisay wuxuuna ka socdaa dhammaan xarumaha maamul goboleedyada Eh, runtiina waa waxaan dhihi karnaa waa waa mid guud oo ardaydu eh, eh, macalimiinta loogu talagalay inay ku bartaan aqoonta hadda aan sheegayni oo ah siday arday wax u bari lahaayeen ee cilmiga ay lahaayeen siday u gudbi lahaayeen iyo waxyaabo badan oo macalinka u noqonayso inuu oo macnaha uga faa'iidaysto tababarka marka tababarka waa tababar macnaha wadanka o dhan ka dhacaya waaye hirshabelle ugaar maaha Eh, maamul goboleedkan ugaar maaha dhammaan dowladda federaalka wasaaraddeeda waxbarashada aa diyaarisay iyagana tababarayo Eh, tababarka waxaa lagu talagalay inuu socdo muddo iskuulka uu xiran yahay oo sare dugsiyeedka eh, uu ka bilaaban doono maadaama macalimiintu ay yihiin macalimiin laga rabo inay ardayda sanad dugsiyeedka cusub ee furmi doono eh, inay la kowsadaan marka ah, taqriiban laba bilood inuu socdo rajeynina insha allah taala loogu talagalay Sana dugsiyeed kasta sidaani oo kale waxaa tababar aqoon kahab ah loo sameeyaa macalimiinta u diiwaangashan wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle iyo tan qaranka.